aqalka hoose ee baarlamaanka soomaaliya ayaa wuxuu maalintii labaad wadaa ama dhegeysanaya khudbadaha ay jeedinayaan musharaxiinta guddoonka aqalkaasi maanta waxaa khudbado ka jeediyey musharaxiinta labada guddoomiye ku-xigeen ee aqalka hoose ee baarlamaanka warbixintanna waxaa muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste musharaxiinta ayaa dhammaantood la siiyey wakhti isku mid ah oo ay ku soo koobaan nuxurka khudbadahooda waxaana fadhiga maanta shir guddoominayey guddoomiyaha ku-meelgaarka ee golaha shacabka cabdisalaan xaaji dhabancad xildhibaan khadiijo maxamed diiriye oo ka mida tartamayaasha ayaa sheegtay in markii saddexaad ay u loolamayso xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka waxaanay golaha shacabka ka codsatay inay codkooda siiyaan mudanayaal saaxiibayaal waxaan ahay mas-uul raadinaya oo dalbanaya xil hor leh oo aan ahayn kan xildhibaannimo oo uu hadda hayo kaasoo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxaan leeyahay khibrad aqoon iyo shaqo dowladeed oo afartan iyo kow sano ah gaar ahaan siyaasadda iyo hay-adaha dowladdana waxaan ku dhex jiraa labaiyo labaatan sano hadday tahay fulin iyo hadday tahay sharci dejin sida ku cad taariikh nololeedkayga waxaan aaminsanahay inaan leeyahay karti iyo aqoon aan ku gudan karo waajibaadka guddoomiye ku-xigeenka golaha shacabka mudanayaasha ka hor hadlay baarlamanka ayaa waxaa ka mid a cabdiraxmaan cabdulqaadir cadde kaasoo sheegay in haddii la doorto uu ku dadaali doono in xubnaha baarlamanka aanay ku dhex milmin golaha xukuumadda sidoo kalena uu isla xisaabtan jiri doono haddii aad i doorataan waxaan ka shaqayn doonaa midnimada baarlamaanka anigoo kaashanaya guddoomiyaha golaha iyo ku-xigeenka labaad si baarlamaanka u guto waajibka qaran ee saaran la xisaabtanka hay-adaha dowladda mudan guddoomiye xildhibaanada sharafta leh la xisaabtanka hay-adaha dowladda waa waajibaadka ugu weyn ee xeelgudashadeenna si waafaqsan sharciga waxaan ka shaqayn doonaa in galuhu guto mas-uuliyaddiisa haddii aad doorataan golahan ma noqon doono mid hoos gala xukuumad oo shaqadiisa la afduuba waxaan ku shaqayn doonaa inuu yahay gola inuu yahay hay-adda ugu sarraysa sharci dejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda hay-adaha fulinta haddii aad doorataan golahani ma noqon doono mid marti ka ah waajibaadka maxamed cumar cali cananuug oo ka mid a xubnaha u sharaxan xilka guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamanka ayaa sheegay in haddii ay xildhibaanadu kalsoonidooda siiyaan uu xoogga saari doono dhammaystirka dastuurka qobyoqoraalka ah iyo dhismaha guddiyada baarlamanka dhammaystirka dastuurka iyo ilaalinta shuruucda dalka dhisidda guddiyo isku dheeli tiran waxaan ka shaqayn doonaa baarlamaanka wuxuu ka kooban yahay laba boqol toddobaatan iyo shan wuxuuna ka koobnaanayaa guddiyo wuxuu yeelanayaa shan iyo toban guddi ah guddiyadaas waa isku dheeli tiraynaa insha allah sida meesha lagu fadhiya four pointy five-ka ama aqoontooda intaba hadduu allaydno qodobka saddexaad tayaynta xarunta golaha shacabka iyo xaqiijinta amniga dardargelinta heshiiskii turkiga ee dhismaha xaruntii weyneyd ee baarlamaanka uu ku shiraayo hoolkan si ku-meel gaara u dhisan yahay xaruntii golaha shacabka waa heshiiskeedii waa la siixay laakiin weli lama dhamaystirin insha allahu tacaala marka aniga waxaan ka shaqaynayaa in la dhamaystiro dhismahaas hadduu allaydno oo baarlamaankii tobnaad ee hadda annagu aan ka midka ahayn la siixay heshiiskiisa hadaljeedinta musharaxiinta ka hor ayaa xarunta baarlamanka lagu dhaariyey xildhibaan sareede maxamed cabdalla oo kursigoodii uu ka mid ahaa kuraasta maamulka koonfur galbeed ee ay guddiga doorashadu dib u celiyeen balse mar labaad ay ku soo baxday waxaana dhaarta kadib ay v o a uga warantay dareenkeeda waa ku faraxsanahay inaan baarlamanka koobiyo tobnaad ka mid noqdo xildhibaanada ugu horreeya soo baxay oo dalka doorashada ku soo baxaana ka mid ahay maadaama haddana guddiga ay mataqaanaa gadaal ii celiyeen haddana sidii unbaa u soo baxay nasiib waxaale dalka aniga aan u soo noqday oon dib ugu shaqaynaya insha allah haddana maxaa u qaban doontaa dadkaaga iyo dalkaaga baarlamaankii horena waa ka tirsaneed kan kow iyo tobnaad maxaa kuu qorshaysa insha allah dalka sharcigiisa in la hagaajiyo dalka waa dal lixdan sano jiro low aan ordher lagu soo celiyey marka koowaad marka labaadna one man one vote loo jaheeyo si dalalka caalamka oo ula jaan qaado toddoba-iyo labaatanka bishan oo ku beegan arbacada soo socota ayaa la filayaa in la qabto doorashada guddoomiyaha golaha shacabka iyo labadiisa ku-xigeen waxaana ka sii horeeya oo lix iyo labaatanka bishan la qabanayaa doorashada guddoomiyaha aqalka sare iyo labadiisa ku-xigeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho